إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystayaal kusoo dhowaada warka duhur ee warbaahinta islaamiga ah elfurqaan qodobada duhurnimadan aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah mas-uul hore ahna musharax madaxweyne ayaa sheegay in dowladda federaalka ay xaalad adag ku jirto xarakada mujaahidiinta al-shabaabna ay taagan tahay kontaroolada laga soo galo magaalada muqdisho maamulka la baxay somalilan ayaa lagu eedeeyey inuu dad xoolo dhaqato oo ku laayay deegaan ka tirsan gobolka sanaag xaalado caafimaad dari ah ayaa laga soo sheegayaa deegaano ka tirsan gobolka mudug wasiir ka tirsan maamulka la baxay somalilan ayaa maxaabiistii laga qaaday laascanood ku tilmaamay dad xoolo dhaqato ah oo ay soo afduubteen maamulka la baxay s s c khaatumo dowladda turkiga ayaa joojisay taageerada dhanka hawada ee siin jirtay dowladda federaalka xilli dagaalka ka socda soomaaliya oo galay marxalad hor leh warka dibadda dhegaystayaal duhurnimadan waxaa ugu door karoon maraykanka ayaa ku dhowaad afartan qof ku dilay duqaymo uu ka fuliyey galbeedka dalka yeman intaasi waxay ahaayeen dhegaystayaal qodobadii ugu door korona ee warka duhur ee warbaahinta islaamiga ah elfurqaan haatanna u diyaar garoobah iyagoo faahfaahsan waa duhurnimo jimca taariikhda hijiriyada ay ku beegan tahay labaatanka bisha shawaal kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada geesta kalena waa afaqsan siddeed iyo tobanka bisha abril laba kun shan iyo labaatanka kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobadii aad soo maqasheen oo faahfaahsan mas-uul horle ahna musharax madaxweyne ayaa sheegay in dowladda federaalka ay xaalad adag ku jirto xarakada mujaahidiinta al-shabaabna ay taagan tahay kontaroolada laga soo galo magaalada muqdisho cabdi faarax shirdoon oo ah musharax madaxweyne horeyna usoo noqday ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka ayaa waxa uu shaac ka qaaday inay ku jirto xaalad halistaati ay ugu darnayd isagoona xusay in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ku sugan tahay albaabada laga galo magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya cabdifaarax ayaa hadalkan ka jeediyey goob madal ah oo ay soo buuxdhaafiyeen boqolaal dad ah dowladda federaalka ayuu sheegay inuu difaaceedu yaalo meel ka sokaysa afgooye iyo balcad taasina ay muujinayso in burburka dowladda federaalka uu bannaan ka yaalo waa markaan kool iska gaar caafimaad ee dowladdu bixiso waxbarasho firii ah iyo midnimad iyo waxaasoo dhan iska daaya waxa weeye difaaceenna koowaad wuxuu yaallaa meel balcad ka sokaysa kana wuxuu yaallaa afgooyi maantay waxaa difaac loogaga jiraa labada kontarool oo xamar marka waxaan qabaa waxaasoo dhan waxaan u marayaa madaxa meesha wax laga beddelaa waa in siyaasadda iyo isbeddel soomaaliyeed
mas-uuliyiin hore xilaal laga soo qabtay dowladda federaalka iyo kuwa haatan xilaal ka haya ayaa la amakaagsan ciidamada militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo muddooyinkii lasoo dhaafay qaaday silsilado howlgalo ah oo lagu dhigbixiyey ciidamada dowladda federaalka kuwaasoo lagula wareegay dhul ballaaran askar badanna looga dilay kuwo kalena looga dhaawacay in kale oo noolna gacanta u galeen xarakada mujaahidiinta al-shabaab maamulka la baxay somalilan ayaa lagu eedeeyey inuu dad xoolo dhaqato ah ku laayay deegaan ka tirsan gobolka sanaag faahfaahin ku aadan warkan waxaa inoo akhrinaya cadnaan xaaji muxsin maalintii shalay deegaanka daanweyne oo ka tirsan gobolka sanaag ayaa waxaa laga soo warinayaa inuu ka dhacay weerar ay soo qaadeen ciidamo ka tirsan maamulka la baxay somalilan maamulka la baxay s c khaatumo ayaa war uu ka soo saaray weerarkaasi waxa uu ku sheegay in maamulka uu hogaamiyo cabdiraxmaan cira uu si bareer ah u laayay dad xoolo dhaqato ah oo ku sugnaa deegaan ka tirsan gobolka sanaag najiib barqadle oo ah wasiirka warfaafinta ee maamulka la baxaya s c khaatumo ayaa waxa uu shir jaraa'id uu qabtay kaga hadlay weerarkan isagoo ku tilmaamay weerarkaas uu yahay mid xadgudub ah dowlad goboleedka s c khaatumo waxa uu si adag u cambaaraynayaa weerar gaadma ah oo ay soo qaadeen kooxda gooniogoosadka maleeshiyada waqooyi galbeed kaasoo ay ka geysteen deegaanka daanweyne oo ka tirsan gobolka sanaag oo ay ku sugnaayeen dad xoolo dhaqata reer miyi ah oo si nabada xoolahooda u daaqsanayay weerarkan waxaa ka dhashay dhimasho iyo dhaawac loo geystay xoolodhaqatada deegaanka daanweyne ee reer sasi khaatumo xoolodhaqatadaas oo ku sugnaa dhuldaaqsimeedkaas weerarkan waxa uu muujinayaa cadaawadda iyo xadgudubka joogtada ee kooxda goonogoosadka ahi ku hayso shacabka reer sasi khaatumo waxa uu sidoo kale sheegay in weeraradan ay yihiin kuwo soo noqnoqday isagoo tilmaamay in cawaaqibta wixii ka dhasha arrintan uu qaadan doono maamulka la baxay somalilan dowladda s c khaatumo waxay si adag uga digaysaa weerarada soo noqnoqday ee ay caadaysteen kooxda goonogoosadka ah ee waqooyi galbeed oo ay u geysanayeen dadka xoolodhaqatada ah ee reer sasi khaatumo waxaannu si adag uga digaynaa ubaysiiraynaana in ay iyagu qaadi doonaan cawaaqib kasta oo ka dhasha tallaabooyinka xaalad abuurka ah ee ay caadaysteen ee ay ka geysanayaan xuduudaha dowladda sase khaatumo si kastaba ha ahaatee iska horimaadyo iyo isqabqabsi muddo ka taagnaa gobolka sool ayaa mar kale sida muuqata ku soo laabanaya gobolka waxaana loo sababaynayaa booqashadii uu dhowaan sool ku tegay ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka xamse cabdibarre xaalado caafimaad dari ah ayaa laga soo sheegayaa deegaano ka tirsan gobolka mudug faahfaahin ku aadan warkan waxaa la diyaaraa cabdalla mukhtaar wararka ka imaanaya gobolka mudug ee bartamaha soomaaliya ayaa ku waramaya in xaalado caafimaad ay la soo daristay bulshada ku dhaqan deegaano ka tirsan gobolkaas waxaana aada u yar helitaanka adeegyada caafimaadka ah ee deegaanada ku yaala gobolka mudug waxaana ka mid ah deegaanadaasi galbarwaaqo iyo deegaano kale oo ku yaala gobolka mas-uul ka tirsan waaxda caafimaadka ee maamulka la baxay galmudug ayaa waxa uu ka hadlay dhibaatooyinka ka jira deegaanadaas isbitaalkii guud ee degmada galbarwaaqo ayaan joognaa runtii isbitaalkan waa isbitaal ay bulshadu ku dhisatay si isku tashi ah ma jirto hadda wax ka howlgalaa si guud ahaan wuu xiran yahay runtii deegaanka waxaa ka jira abaar aada u baahsan oo abaartaas waxaa ka dhashay cudurro ha noqoto shuban biyood ha noqoto cudurka miislaska jadaacada boolyadii hooyada uurka leh oo meeshan foosh ku qabato waxaa laga yaabaa inay loo transfer gareeyo gaalkacyo oo u jirta ku dhowaad boqol kilomitir waxay halis ugu jirtaa inay meeshaas ku qurbaxdo dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada uu shisheeyuhu ka dhisay dalka ayaa waxa ay dadka ku dhaqan goobaha ay ku sugan yihiin ka qaadaan waxa ay ugu yeeraan canshuur oo ay ku sheegayaan inay wax u qabanayaan bulshada sida inay u dhisayaan wadooyin iskuullo wax lagu barto iyo goobo caafimaad waxaana marar badan dhacday in bulshada ay warbaahinta la wadaagaan in aan waxba loo qaban wixii ay dowladda iyo maamuladaasi ku hadaaqayeenna ay yihiin kuwo waxba kama jiraan ah
wasiir ka tirsan maamulka la baxay somalilan ayaa maxaabiistii laga qaaday laascaanood ku tilmaamay dad xoolo dhaqato ah oo ay soo afduubteen maamulka la baxay s s c khaatumo waa kan farxaane cali cabdulaahi oo warkan la diyaara wasiirka waxaa loogu yeero cadaaladda ee maamulka la baxay somalilan ayaa sheegay in maxaabiistii laga qaaday magaalada laascaanood ee ay maamulka la baxay s s c khaatumo kala wareegtay dowladda federaalka ay qaarkood ahaayeen dad xoolodhaqato ah oo ay afduubteen maamulka s s c khaatumo iyo qaar kale oo ku xirnaa laascaanood sida uu hadalka u dhigay maxaabiistan ayaa la sheegay in lagu qabtay dagaalka u dhexeeya maamulka isku magacaabay somalilan iyo kuwa s s c khaatumo kuwaas oo ku hardamayay duleedka magaalada laascaanood ee gobolka sool halkaas oo bilihii lasoo dhaafay ay isku hayeen labadan maamul walaaca aanu ka qabno dad maxaabiis ah oo maalin dhowbeed maamulka muqdisho ay ka afduubeen magaalada laascaanood oo dadkaasoo markii hore dad xoolo dhaqataa iyo dad laga afduubay bariga sool oo laascaanood ku xidhnaa ayaa afduubka lagu dhacayo la geeyey magaalada muqdisho oo maamulka muqdisho geeyey walaacan muujinaynaa marka koowaad dadkaas waa dad reer somalilan oo aan qaarna ahayn ciidan oo dad xoolodhaqata ahaa oo laga afduubay deegaanada bariga sool waxaa walaac naga haya oo dadka injibdil loo geysto in dhibaatooyin loo geysto ee aya ayaan ka baqaynaa anugu aftuuqanu aqoonsoonahay dadka muwaadiniintaha ee lasanood laga aftuubay muqdisholageey haddaba la wareegitaanka maxaabiistan tiradoodu lagu sheegay shan iyo labaatan qof ayaa timid kadib markii ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka xamse cabdibare safar uu ku tegay laascaanood maamulka la baxay s s c khaatuma ugu aqoonsaday maamulka madax bannaan midka ka arrimiya hargeysa oo uu hogaamiyo cabdiraxmaan ciro taasoo sii xoojisay khilaafka u dhexeeya dowladda federaalka iyo maamulka isku magacaabay somalilan iyagoo dhankooda maamulka ciro arrintaas kaga falceliyeen joojinta wadahadaladii la filayay inuu dhex maro villa soomaaliya iyo maamulka la baxay somalilan ee fadhigiisu yahay magaalada hargeysa dowladda turkiga ayaa joojisay taageerada dhanka hawada ee haysan jirtay dowladda federaalka xilli dagaalka ka socda soomaaliya uu galay marxalad hor leh mar kale iyo cabdalle mukhtaar warar soo baxaya ayaa sheegaya in dowladda turkiga ay joojisay taageeradii xagga hawada ahayd ee siin jirtay dowladda federaalka sida laga soo xigtay saraakiil ciidan dowladda uu hogaamiyo xasan sheekh ayaa marar badan isku dayday inay arrintan kala hadasho turkiga sida ay xoguhu tilmaamayaan balse wax natiijo ah kama soo bixin dadaaladaas dhowr jeer waxay turkidu dhaheen rasaas ma hayno ayuu yidhi xubin ka tirsan wasaaradda gaashaandhigga dowladda federaalka oo ay soo xiganayso warbaahinta maxalliga ah sababta ka dambeysa joojinta taageeradii xagga hawada ee ankara ayaa lagu sheegay in turkigu uu ka soo horjeedo xilka qaadistii lagu sameeyey wasiirkii gaashaandhigga dowladda federaalka cabdulqaadir maxamed nuur sida ay saraakiil ciidan u xaqiijiyeen saxaafadda tani ayaa ku soo aadaysa iyadoo muddooyinkii lasoo dhaafay xasan sheekh oo ah madaxweynaha dowladda federaalka safaro kala duwan ku tagay dalalka jabuuti yuganda iyo turkiga kuwaasoo uu ku doonayay inay kala qaybgalaan dagaalka ay kula jiraan xarakada mujaahidiinta al-shabaab dhammaan safaradaas ayaa noqday kuwo fashilmay iska daa inuu caawinaad ka helo ee waxa uu xasan sheekh waajahay bahdilaad foolxun waxaana ay qaarkood sida turkiga ah ay si cad u sheegeen inaysan waxba u haynin tallaabadan ayaa sidoo kale ku soo aadaysaa iyadoo dowladda maraykanka ay horay u joojisay mushaarkii ay siin jirtay murtasaqada danab ay iyadu tababartay arrintaas ayaana walaaca kusii kordhisay dowladda federaalka warkan dhegeystayaal duhurnimadan wuxuu idinkaga imaanayaa idaacadda islaamiga alfurqaan markaana warka dibadda ah maraykanka ayaa ku dhowaad afartan qof ku dilay duqeymo uu ka fuliyey galbeedka dalka yemen diyaaradaha dowladda maraykanka ayaa galabnimadii shalay oo khamiis ahayd duqeymo ay dad badan ku nafwaayeen ka geystay gobolka xudeyda ee galbeedka dalka yemen sida ay tibaaxeen warbaahinada xiriirkale leh kooxda xuufiyiinta waxayna warbaahinada intaas ku dareen in diyaaradaha maraykanka ay si gaar ah u beegsadeen dekadda raas ciise ee gobolkaas halkaasoo ay ku dileen soddon iyo siddeed qof halka tobanaan kalena ay ku dhaawaceen iyagoo xusay in weerarada dhanka dekedda ay dib u soo cusboonaadeen tan iyo shan iyo tobankii bishii maarso wakaaladda wararkii anaadool ee turkiga ayaa u kuurgashay boqolaal duqaymo ah oo maraykanka ku qaaday yemen taasoo ay ku dhinteen boqol labaatan iyo shan qof oo rayd ah ayna ku dhaawacmeen laba boqol iyo konton iyo lix kale oo u badnaa carruur iyo haween sida lagu sheegay xogta xuutiyiinta oo aan ku jirin khasaaraha soo gaaray ciidamada kooxda warkii dhegaystayaal duhurnimadan aad kala socoteen warbaahinta islaamiga alfurqaan weynagaynta